wararka naga soo gaaraya deegaanka goobguduud shabeelle oo ka tirsan gobolka baaya ayaa waxa ay sheegeen in halkaasi uu dagaal ku dhex maray ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo ururka al-shabaab saraakiisha ku sugan deegaanka goobguduud shabeelle uu hogaaminaya dagaalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac taliye cabdiraxmaan abroon oo ah taliye hogaaminaya dagaalkaasi xilli aan khadka teleefoonka kula xidhiidhay ayaa waxa uu ka warbixiyey khasaaraha geystay dagaalkaasi oo u dhexeeyey ciidamada booliska koonfur galbeed soomaaliya iyo ururka al-shabaab dhinaca kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in khasaare ay gaarsiiyeen ururka al-shabaab oo weerar uu ku soo qaaday fariismo ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka deegaanka goofguduud shabeellow ee gobolka baay
deegaanka goofguduud xalay iyo ilaa saaka cadyo iyo magaalada geeska puntland salaadii iyo difaaca jiraan ciidamada koonfur galbeed booliska gaarka halka sicib markii ayada meesha ugu tagtay buundada oo buundada oo goobguduud iyo marasmi dhahay hal kilometer maogta ciidamada hadda dhibaato leh oo hadii kulaysireen ilaa kunabadiidkana jabeen insha allah shan qof amalna lama qofna aragteen rabtiyo toosan aragna sadi qof amalna jiideen ilaahay guunisay waan guulaysin alxamdulilah ciidamada gudahiisa ayaa ku koonfurta dhammaad aragtay dagaal soo jireen maye ciidamada xooga dalka ciidamada koonfur galbeed ka soonta insha allah guulaysin guul oo lishaa kora waana saabadeen may wili dhaawaayo iyo neto dadkii dhawaaqayo midkii jijiidaha ilaa ciidaha ka dawreero weli mashalban manaasna hataa manaasna dariiqis kulfaash siid cali muuse maxamed raadio risaala magaalada baydhabo